barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban fm-yada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waxay ahayd lafsig
waa maalin axad ah tobanka bisha noofembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa ka mid ah diyaarad siday wafdi ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo ka degtay magaalada beledweyne waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkaani marti inoogu tahay gabadh dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ku soo kordhisay hal abuur la xidhiira isqurxinta dumarka
waxay ahayd lafsig lafsigankeeda rafashada teoriyo oo kala duwan lix noocood oo ay jecel yihiin gabdhaha marka alaabteeda waxaan rabaa inay noqoto mid xalaal ah kaalmihii heesaha ayaan ka barnayn barnaamijka
markii meel aan aado waxaan soo maqlaaye muslin iyo gaali intiis mawla soo uumayaa minikaaga joogaane waa tahay heestaasi iyo weliba ciyaarihiina qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dadka waddanka isbayn ayaa axadda maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashadii afraad muddo afar sano gudahood doorashadan ayaa ah mid guud waxaana xisbiga soshyaalistaha ah ee ra-iisul wasaare petro sanchez loo saadaalinayaa in uu guul ka soo hooyo sida doorashadii tan ka horreysay oo kale inkasta oo uu doorashadii hore ku guulaystay haddana ra-iisul wasaare sanchez waxa uu ku guuldarraystay inuu soo dhiso dowlad xasiloon ololaha doorashada maanta ayuu xisbiga talada haya xoogga ku saaray xasilinta gobolka kataloniya iyo ka taqalusida xisbiga dawaacada oo ah xisbi ah midig fog
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa dilay lix ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda islamarkaana dhaawacay ilaa boqol qof sabtidii shalay kuwaas oo ku sugnaa ilaa saddex buundo oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn magaalada baqdaad shan ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa lagu dilay rasaas noolnool halka qofka lixaadna uu ku dhintay gaaska dadka ka ilmaysiiya oo booliisku ay isticmaaleen banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda iyo ciidamada xoogan banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda iyo ciidamo xoogan oo lasoo dhoobay goobaha dibadbaxyadu ay ka dhacaan ayaa sababay dhimashada ilaa laba boqol iyo konton ruux mudaharaadyada ugu xoogan ayaa ka dhacayay magaalada baqdaad iyo magaalooyinka kale ee koonfurta ciraaq ilaa bishii lasoo dhaafay kuwaas oo ka dhan ah nidaamka siyaasiga ah ee ka jira dalkaasi tan iyo laba kun iyo saddexdii dhimashada sabtida ayaa timid mudaharaadyada oo sii xoogeystay galabnimadii markii dibadbaxayaashu ay isku dayeen inay xiraan saddex buundo oo waaweyn oo looga gudbo webiga tigriis kadibna waxa ay isku dhaceen xoogaga ammaanka oo ka hortegay duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaa wararkaasi idinkaga imanayaanna waa idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa maanta marti inoogu ah maryan axmed cali oo ku magac dheer maryan axmedey maryan waxay ka mid tahay gabdhaha farikuturiska ah ee magaalada muqdisho ku soo kordhiyey farsamada qurxinta dumarka ee dadka qaarna ay u yaqaanaan meg ab maryan ku soo dhowow barnaamijka ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo eh, goorma ayuu kugu dhashay fikirka ah in aad hawshani bilowdo Een, waxaan ku- aa- aa- aan bilaabay meekarka laba kun iyo kun iyo shantii Een, waxay ahayd ma een, meekarka gabdhaha badi aroosyada markay aadayaan ay aadayaan walaalahay markay meekab rabaan inay marsadaan gabdhaha qaar oo la weydiinayo oo dhahaayo baa meeka waa u baahan nahay waa i dhahaayo waa mashquulsan nahay kadib een, waa mashquulsan nahay waxaan dhahaa soomaalikan hadda aqaani lahay meekabkii waa anagaa samaysan lahayn Ee, marka een, aabaa xanuunsaday aaba waxaa loo qaaday malaria markii loo qaaday aaba xamar een, markii malaria loo qaaday hooyaa waxa oo aan aan ka codsaday inay makeupka ii keento Ee, marka aaba xa- xaggaas kusoo dhintay oo ah hooyo markay imaatay kadib aniga ma- maqabiila guriga ku ahayn guri kadib een, waxaa isku dayay wax kaliya la qabanayo ma laha Een, makeupka me- me- makeupki inaan oo hooyo keentay inaan aniga isku marmariyo aa markasta samaysto markaas marka waxaan dhihi jiray hayo ho- hooyo ka waran makeupkeyga aba ay ka waran makeupkeyga ma fiican yahay ha way fiican tahay makeupka makeup qurux aa sameysa- aa sameyneysa macnaa waa usoo dhow lahay kuwa xagga camal marka een, haween walba marka aan oo youtube iska galaa oo wax baxayn markaas waxdii camal makeup ka sameysa haweenkii camal waxaan geli jiray een, youtube-ka kadib een, instagram aa waxaa iga caawin jirin kuwa oo yurubka camal makeupka say u sameysadaan aan marka aan qaabkay u samaysan xaaf kale kasii qaadana maalinta habeenkii waxii anaa iska samaysan jira waa garta marka adigaa sidaas isu bartay een, shakhsiyan eh, ma jirin cid kaa saaciday qaababka loo sameeyo waa gartay marka marka goor- goorma Ah.
ayaad bilowday in aad ku shaqaysato xirfaddan
adii laba kun iyo toban iyo lixdii camalay ahayd Een, waxaa arkay baahida gabdhaheena oo ay u baahan yihiin makeupka iyo gabdhaha ay dhahayaan maryam waa ku shaqayn karaa ani ma umalayn jira inaa makeupka aan aqaano macnaha waa iska sameynaya ma aqaani camal U- qof walba waxaa subaahayaa qof kale oo dhiirigeliyo marka een, waxaa arkay gabdho qaar ay dhiirigeliyaan oo i dhahaan een, maryam waa samayn kartaa waana ku shaqayn kartaa oo iyagoo ku caawin kartaa ha markaa kadib waxaan bilaabay shaqadii ina aan ku galo waa gartay marka eh, marka ay timaado dhinaca social mediaha dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho ama guud ahaan soomaaliya waxaa moodaa inaad ka mid tahay kuwooda ugu caansan eh, mar aan instagram-ka aan fiiriyey oo aan kaa fiiriyey ku dhowaad saddex boqol oo kun oo qof ayaa maaragtay kugu taxan beejkaada marka maxay tahay isleedahay waa ku gaartay een, heerkaasi oo ay dadka intaas la eg ay maaragtay yihiin dadka adiga ku daawada oo howlahaadii iyo waxqabadkaadii halkaas kala socda Een, horta een, aniga m- ma umalayn jirin inaan aan makeupkayga inay dadka ah oo aan yurubka camal inay ka mid noqonayso mise inaan gaarayo laakiin waxaa arkay dad badan igu taageeraan ay igu dhiirigeliyaan inaan shaqadii hore usii wato oo ay da- gabdho badan ay dhahaan oo, een, makeupkaaga dad- kuwa kale way ka duwan tahay makeup qurux badan oo waxaa sameysaa oo dadka ka duwan waxaa arkaa dad badan inay la soo xiriiraan oo u dhiirigeliyaan maalin anoo aroos aan sameynayo waxaa arkay een, oo- waxaa arkay aroosadii markii aan xaafada igu soo celinayay wiilaa marka waxaa dhahay maryan waa kuugu faanaa Ee, maxaa dhacay igu fahansiin Een, ee, jaynaan joogaa marka waxaa arkaa een, jaynaan joognaa waxaa arkay een, inaan gabdhaha jayneeska inaan dhaho gabadhaan dayfiye soomaaliya jirtaa makabkaana way sameysaa ma aaminaan marka walaahi marka xaafada imaado waa farxay Ee, gabdha jaynees maa lagu fa- faalinaya waxaa la dhahoyaa ee gabdhaana soomaali marka dhiirigeli waxaan ku helay inaan wadankayga hadda inaan soo muujiyo quruxdiisa oo aan gabdhiha quruxdooda inaan soo muujiyo waxay kamid tahay quruxda hadii wad oo quruxda ee, wadankay kamid tahay gabdha quruxdooda hadii lasoo muujiyo aada iyo aad marka ma kaga faa'iidaysataa eh, bartaas aad Mhm.
instagram-ka ku leedahay in ay gabdhihii baahida u qabay in la qurxiyo oo make up loo mariyo maaragtay ay kaa soo raadiyaan oo aad sidaas isku heshaan haa waa ka helaa gabdho badan oo ee, xataa kalsooni ee, igala soo hadlaan bis keliya adaan kuu baahanahay aa- aan adaa keligeena sameynay xataa waxay ee, kalsooni u siiyaan in wax wax walba qof walba wax u sameey inay xag ku kal kuwa kale inay iga kalsooniye yihiin mar walba ana waa jeclahay inaan u sameeyo aan mar walba aan garab taagano taagnaada gabdhaheyda marka waana ku faraxsanahay ha aad iyo aad yaa u badan dadka aada u mariso ma gabdhaha dhalinyarada ah sida adiga oo kale mise kuwa maaragtay kaa waaweyn mise hooyooyinka
Een, ba- badnaan waxaa marsadaan gabdhaha anagoo kale aroosyada markay aadayaan camar ma- ah, markasta aroosaas ka jira jimcadii iyo khamiiskii aan iska sameeya gabdhaha oo anaga camal dhali- dhalinyarada Een, magaalada muqdisho een, maadaama ay tahay magaalo weyn dadku sidee ayaad isaga warqabtaan oo aada isu heli kartaan Een, qof walba een, hadda haddii xamar waa waxaa ku nool dad badan een, waxaa ii yaqaanaa hal qof camal oo macaamil iyo ee markasta ii imaado markaas qofka kali qofka kale waxaa usii sheegahay qofkaas waxay degan tahay meeshaas marka qof walba maalmaha aroosyada ee la aadayo gabar walba maxay iga soo raadisaa tilmaam kasta meesha ay iga soo raadiyaan waa garta marka qalabka aada u adeegsato een, qurxinta dumarka ee, xaggee ka heshaa ma gudaha magaalada lagu gadaa mise dibadda lagaaga soo dhiibaa Een, qaar waa dibadda waayo qaarna een, xamar le xamar taxdiisa aan ka helaa waa gartay marka waxaa moodaa in mar walba uu casri sii noqonayo ee qurxinta dumarka een, gaar ahaan waxyaabaha wejiga iyo indhaha ay marsadaan Een, bal ka waran horumar intee la eg ayay kaga tillaabsanayaan soomaalida dhinacan een, isqurxinta gaar ahaan dumarka maadaama dumarka ay caan ku yihiin isqurxinta Een, walaahi horumar oo aad u weyn xataa inaan kasii horumarayno dadka oo yurubka joogaan Een, mar walbana waxaan ku dadaalnaa saa oo gaarsan lahayn dadka oo yurubka joogaan oo meelkalka mar walba siyasan ay keenaan marka een, masala ma maalin maalin maalinta kasii dambeeya waxaan ku dadaalnaa see aan ku gaarsan lahayn dadka oy makeupkaas soo soo- een, sameeyaan xataa soo saaraan Waa saa gar- ku gaarsan lahayn ha sidaan ugu dabategi lahayn ma Ha, weydiisay ha.
dadka adiga kaaga horeeya howlahan qurxinta dumarka waxyaabihii ay horay ay u samayn jireen ma weydiisay in uu isbeddel ku dhacay een, xirfadatan een, qurxinta dumarka ee dumarka kala qurxiya tusaale ahaan ee, labaatan sano ka hor ama toban sano ka hor iyo hadda xilliga la taagan yahay inkastoo adiga aad ku cusub tahay Een, dadka ma- maba is aragno dadka qaar een, like ma jirto dad aan aan aan- aan weydiiyey ahaa marka qofka aanan aqoonin ama aanan hore u maqlin make up waxa uu yahay een, maaragta ama qurxinta dumarka ee habka casriga ah loo qurxiyo maxaad ugu fasiri lahayd midabka een, muhiimada ugu weyn waxaa waaye dadka qaar waxay jecel yihiin een, gabdhaha badi sunyaha inay sameysadaan ee, een, sunyaha ay sameysadaan sunyahana waa kan ugu fudud oo la sameyn karo Ee, isku- aan- badnaan hadda ani waxa oo uga sharxaa youtube-kayga iyo tifiyada si ugu faa'iideeyo gabdhaha in- in makeupka qaabka loo sameynayo qaara ah waxay je- waxay rabaan inay eebtaan qaabka loo sameynayo youtube-ka aan u sharxaa tvna waxaa usoo fadhiistaa si ay ugu fahmaan me oo hadda aan anaga sameyno marka ma ka faa'iidaystaan maadaama aad sheegtay inaad telefishinka soo fadhiisato janalna aad ku leedahay een, youtube een, ma ma heshaa een, falcelin oo dadka siday ugu faa'iidaystaan iyo sida ay ugu maaragtay faraxsan yihiin ay kaagana mahad celiyaan ha waa arkay maalin anoo aroos aan joogo ee, waxaa ii soo gashay gabar marka gabadha kelisa iigu soo gasho waa naxay marka waxaan dhahay abaayo maxaa dhacay markaasay dhahda abaayo horta aadaa umahadsan tahay maxaa dhacay ana een, een, waxaan kugu mahad celinayaa horta makeupkan ani qo- anaa soo marsaday qofnima iisoo margin waxaana ka bartay adig aadaa ugu mahadsan tahay makeupka casirada meeshaas aan noogu soo bixisay runtii waa ku dhiiraday inaan makeupka in aan t v usoo fadhiisto markasta aan youtube-kan usoo fadhiisto qaabka loo sameynayo oo hadda u socdo waa gartay marka ee, maxaan ku sheegi karnaa muhiimadda make upka uu leeyahay gabdhaha dhalinyarada ah Een, muhiimada u- horta gabdhahii gabdhahiina een, wadankeena bilaacdiisa oo gabdhaha waay haddii gabdhaha soo nu- gabdhahiina haddii la nuuriyo wadankeena waa noo nuuraa Een, marka een, qof walbo maanta isus nuuriyo isku qurxiyo oo waxay kamid tahay wa- bilicda wadankaas waa gartay marka marka ma jeclaan lahayd inaad horumariso hadda heerka aad taagan tahana aad sare uga marto ee, maadaama hadda muqdisho oo keliya aad ku eg tahay in aad magaaladina meelo kala duwan ku yeelato gobolladina aad ku faafto waa jeclahay dad badan waa idila soo xiriiraan aad bay ugu mahadsan yihiin markaas waxay dhahaan asxaabi gobolada noo imo midabkaaga jecelnahay qaar xataa waxay jiraan in- in xamar ugu imaadaan waa jeclahay insha allah laakiin xamara meel aa rabaa inaan kasii furo inaan sii weyneeyo xataa dad aan soo saaro ah, oo live inaan ugu sii daro een, xa- xarunka loo sameynayo makeup-ka ay ku shaqeystaan dadka gabdhaha soomaalida bal eh, hadda eh, wax soo saarkaadii ugu dambeeyey ee aad xamar keentay eh, maxaa ka mid ah Een, waxay ahayd labsi labsigaan keenay ee, ra- rafasada een, teoriyo oo kala duwan Een, lix noocood oo gib- ay jecel yihiin gabdhaha waa gartay aan marka keenay ha marka een, roseetadaas aad sheegtay inaad keentay eh, goorma ayuu fikirkaas kugu dhashay ma waxaad aragtay in dadku ay u baahan yihiin xaggeese ka keentay Een, fikradaas waxay igu dhalatay horta een, xamar way jirtaa alaabo oo la keenayo bordhad laakiin ma jir waxa oo kan een, rasmiga ma ahan marka een, waxaa inaan ogaado waxa laga sameynayo dadka ay keenayaan waxaa fiiga eh waxa laga sameeya hadday xalaal tahay dadaa waxaa jirtaa oo eh, oo ku dhahayaan makeup maku maku dukan karnaa ana ma aqaano waxa dadka waxaan dhahaa ma kashay waxa laga sameyni ma aqaano laakiin waxa waxa danta macnaha oo igu qasabtay haddana ku fikiray in een, aan keeno barragti aana ogaan karo waxa meesha ku jiro een, waxa laga sameynaayo wa- een, badnaha waxay kusoo qoraan waxaan jirin een, alaabta markay keenayaan waxay kusoo ay kusoo darayaan marka een, alaabtayda waxaan rabaa inay naqaso labtayda camal wax saliidaha ee, donfaarka ay kusoo daraan ay kusoo is- ay ku isticmaalaan marka een, waxaan rabay labsi- labsigayga inay noqoto mid xalaal ah qof walba marka in dukan dukan karo Eh, Waa.
ku- waxaad waxa- waxaad ka wadaa kuwii hore een, dadka qaar ah ka shakaysanaa een, waxyaabaha laga soo sameeyey in ay xalaal yihiin iyo in kale marka adu waxaa keentay een, roseetooyin aada og tahay waxa ku jiro karhaa oo aan ogaan karo waxa laga sameeyey haddana way u baahan yihiin gabdhaha Een, dad badan waxay weydiiyaan een, maxaa laga sameeya rosetada lash lash maxaa laga sameeya makeupka maxaa laga sameeya waxaan ogaaday marka gabdhaha inay baahi weyn u qabaan in la- la- laasha labsiga Een, in aan haddana ku keeno magaceedi oo aan toos ugu sii galo gabdhaha soomaalida ba haddana baahidooda aan aan ku sii garo Een, maryan een, waxa loo yaqaano make upka ama isqurxinta dumarka sanadahan dambe soomaaliya aada ayuu ugu soo badanayay waana dabcan wax la dhihi karo een, wax ku cusub soomaaliya afrika iyo inkastoo dunida ay maaragtay horey uga jireen marka ma ku fikiraysaa in aad eh, maadaama hadda aad baratay aad sii gudbiso oo aad dhalinyarada kale ee gabdhaha kale aad barto Een, horta way ka jirtaa xamar baahidaas Da- oo dad- gabdho badan ay imaadaan waxay dhahaan waxaan rabnaa inaan barano makeupka marka mar walbana waxaa isku dayaa saan een, u furi lahaa meel oo galaaska oo galaas aan ku bishiyo oo gabdho badan aan ugu faa'iideeyo saa ha- een, makeupka qaabka loo- loogu sameynayo ana waxaan ogahay in fikiradaga dhibaatada uu soo kulmay hamase dad badan waxay wax- ayaga oo haystaan een, micnaha qalabkay haystaan waxay waafin yihiin qof u sameeyo Een, marka waxaan ku fi- ah, waxaan rabaa marka ani nana ku fikraya een, meel galaas inaan furo oo aan gabdhaha cashirada makeupka inaan ugu soo bandhigo qaabka loogu sameynayo sameyaha qaabka makeupka waxa dhan full makeup dhan marka ugu dambeyntii qaybihii dambe ayaan maraynaa ma jirtaa wax tale ah oo aada u hayso een, dhallinyarada soomaalida ee leh hal abuurka dhinacuu doona ha noqda ee een, ee, maaragtay in ay la soo baxaan hal abuurkooda oo ay dadka uga faa'iideeyaan maxaad eh, erayo ah oo aada u haysaa Ee, waxaan waxaa ahay een, dugsiga waxaan dhihi lahay een, aan wada kacno wadankeena aan wada dhisano Een, qof walba ilaahay khibrad isku dhaliyay qof walba khibradiisa ala soo baxo wadankeena wax walba oo iskaa baahan yahay Een, makeupkana waxa- waxay kamid tahay bilacli wadanka gabdhaha hadii la nuuro wadanka waa noo waa noo nuuraa aan ku dadaalasa wadankeena aan u dhisan lahayn aan u nuursan lahayn aada iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd maryan axmed cali oo ku magac dheer maryan axmed dey waxa ay ka mid tahay gabdhaha magaalada muqdisho kusoo kordhiyey farsamada qurxinta dumarka ee loo yaqaano make upka waxa ay marti ugu ahayd barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo soo jeedinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka si toosa waxaad oga dhagaysanayseen idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana beledweyne waxaa hadda si toosa khadka telefoonka ugu jira waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ee xuseen may maqlaysaa
nuur si fiican
Ah, waa cabdulqaadir eh, waxaad faahfaahin naga siisaa eh, wafdiga eh, madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya ay ku tageen eh, magaalada beledweyne iyo duyuuradii siday xaaladooda
cabdulqaadir waa mahadsan tahay goor dhow oo duhurnimadii maanta ayaa waxaa soo gaaray magaalada beledweyne wafdi ay horkacayaan madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo eh, shariif sheekh axmed wafdigooda waxaa kamid ahaa xubno xildhibaano ah oo baarlamaanka federaalka ka tirsan garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ayaa lagu soo dhaweeyey waxaa soo dhaweyntooda ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali cabdullaahi guudlaawe iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle iyo dadweyne aada u fara badan labada madaxweyne waxa ay booqdeen oo ay socod ku dhex mareen xaafadda ceel jaalle oo ah halka ay u barakaceen dadka ugu badan magaalada beledweyne si ay xaaladda dadkaasi ay u qiimeeyaan markii horeysay xisbiyada qaranna waxa ay ugu deeqeen lacag dhan laba boqol oo kun oo dollar oo ah in loogu gumado dadka ay fatahaadu waxyeeleysay ee magaalada beledweyne
Eh, xuseen nuuraa kula hadlaya eh, bal eh, wararka soo baxay waxay sheegayaan in diyaaradda inta aanay magaalada beledweyne garoonka eh, garoonkeeda kusoo degan en, raadaarkii la dameeyey marka bal arrimahaas maxaad kala socotaa
sidaan arrintaasi u xaqiijiyo waxaan isku dayay inaan helo qaar kamid ah mas-uuliyiinta eerboortka magaalada beledweyne si ay bal noogu xaqiijiyaan haddii ay jirto iyo haddii kale laakiin nooma suuragelin isku dayo badan oo aan sameeyey si arrintaasi aan u xaqiijiyo suurtagal ma noqon laakiin warar arrimahaas ku saabsan waa maqleynay balse waxa xaqiijin kara oo beeni kara waa mas-uuliyiinta eerboortka magaalada beledweyne v o a isku dayga ay samaysan kuma guuraysan inaan xilno En, eh, wafdiga madaxweynaha yaa kaloo madaxweyneyaashii hore yaa kaloo maaragtay ku jira eh, ta kalena diyaaradda en, ma gargaar ayay waday
wafdiga madaxweyneyaasha waxaa kamid ahaa xildhibaano baarlamaanka federaalka ka tirsan eh, oo baarlamaanka eh, xilligan shaqeynaya En, waxa soo dhaweyna waa maamulka gobolka hiiraan oo gudoomiyihii gobolka uu kamid yahay Eh, madaxweyne ku-xigeenkii hirshabelle En, wafdiga labada madaxweyne eh, aada ay u badnaayeen laakiin waxaa laga xusi kara waa xildhibaano baarlamaanka federaalka oo uu kamid yahay xildhibaan cabdirasaaq wasiirkii hore ee amniga qaranka
oo mahadsan tahay xuseen Eh, wixii kusoo kordhanaa en, dib ayaan ida- dhegeystayaasheena kala soo socodsiin doonaa dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo si toosa khadka ugu jiray waxaana uu ka hadlayay eh, wafdi ay hogaaminayaan madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya oo ka degay goordhoweed magaalada beledweyne halka aad kala socotaan oo aad nagala socotaanna waa v o a haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haddii aan u gudubno ee cabduqaadir ayaa ila fadhiya cabduqaadir ciyaarihii shalay dhacay een, kuwoodii ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa arsenal oo laga badiyey leicester city oo muddo badan kadib kaalinta labaad kusoo laabatay Een, aad baa u mahadsan tahay nuur Eh, leicester waxaa loo malaynayaa sanadkan in sanadihii ay wacdarada dhigi jirtay uu ka mid yahay maadaama mar kasta oo lais yidhaahdo waa la garaacay ama booska ayay ka baxday ay dib ugu soo noqonayso booska ay ku jirtay waxyaabaha la yaab kale ayaa waxay tahay weli arsenaal inay dib u heli la'dahay ee qaab ciyaareedkii lagu yaqiinay taas oo sababtay markii dambe in iyagana laga badiyo weliba ozil ayaa ciyaaraya haddii yacni macalinka waxaa lagu haystay in uu ozil ciyaarsiiyo qaladaadka uu ku jira ay tahay laakiin taageerayaasha arsenal markan cudurdaar kale ma hayaan oo aan ka ahayn yani haddii ciyaartoydooda loo ciyaarsiiyey tababaraha one emrina xaaladda ayaa ku xun Eh, liverpool ayaa hogaaminaysa horyaalka ingiriiska oo iyadana maanta la ciyaaraysa kooxda manchester city waana kulanka ugu adag ayaa la dhihi karaa toddobaadkan manchester city waxaa ka dhaawacan eh, zochenko oo wiil yar oo daafaca uga ciyaari jira ee bidix ah iyo weliba rodrigo labadooda bil ayay maqnaan doonaan iyo laba bil arrimahaas ayaa laisku hayay ee, haddii aanu eegno Eh, eh, intaanan taas ka bixin waktigana waan hayaa iyay kula tahay in ciyaartaasi ay badin doonto labada koox ee, lama saadaalin karo tababare georgian club waxa uu haysata dhibaato ah mar kasta oo liverpool ka hor yimaado ay ka hor timaado iyagoo hogaaminaya manchester city ee, ciyaar adag ayay dheelaan haddii aad xusuusatid sanadkii hore toddoba dhibcood iyagoo ka hogaaminaya ayay manchester city la ciyaareen waa la garaacay dhibcihii way soo yaraadeen marka mar kasta oo kooxda kugu soo xigta aad isla ciyaaraysaan way ka duwan tahay kulamada kale sababtoo ah hadda liverpool xitaa haddii barbara la galo liverpool ayaa faa'iido ku qabtay ayaa leeyahay ugu yaraan meelihii la kala joogay ayaa la kala joogi doonaa laakiin manchester city eh, booska waa lagala baxay oo kaalinta labaad hadda waxaa ku jirta eh, leicester haddii manchester city laga guuldareysto eh, la- eh, laga badiyo markaas waxay waayi doontaa booskeedii haddii ay badiyaanna labaad intay soo galaan ayay dhibcaha soo yarayn doonaan Eh,
waa tahay ciyaaro kale ayaa dhacay shalay horyaalka ingiriiska waxaana ka mid ahaa chelsea oo laba iyo eber uga badisay crystal palace guushaasi chelsea waxay u sahashay in kaalinta saddexaad ay xajisato Een, tottenhamna weli waa ay badin ladahay dhowrka kulan ee lasoo dhaafay Een, waa tii tottenham eh, hotspur eh, marna laga badinaya marna barbare ay keenaysay ciyaartii shalayna hal iyo hal ayay la gashay sheffield united dhinaca spain haddii aan aadno eh, kooxaha waaweyn real madrid iyo barcelona waa ay wada badiyeen weliba min afar gool ayay ku badiyeen oo real madrid afar iyo eber ayay dirtay eibar halka barcelona ay salta vigo afar iyo hal ku qabatay talyaaniga inter ayaa hogaanka qabatay ee, wax- waxaana ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee verona laba iyo hal ayay dirtay napoli ayaase weli badila saddex jeer oo isxigta ayay barbaro keentay cabdiqaadir oo ciyaartii xali janow ayay eber iyo eber la gashay torinana afar iyo eber ayay u dhiibtay napoli kooxda- waxay u muuqataa koox hoos usii socoto booskeedana waxaa soo xerataa la leeyahay roma kaalinta toddobaad ayayba ka dhacday torino waxay afar iyo eber dirtay brescia ciyaarta ee, ugu xiisaha badan toddobaadkana waa hee AC Milan iyo Juventus weliba AC Milan oo aad u liidata waayadii hore kulankan wuxuu ahaa mid ka mid ah kulamada ugu adag Italian Serie A laakiin hadda waxaa moodaa in biyo qabow lagu shubay oo oo uusan aad u xiiso badnayn markaa fiirisid waa tahay ee, waanu arki doonaa ciyaarahaas natiijooyinkooda dib ayaad ka maqli doontaan sida aad maqlaysaan waa heestii maseer.
Minin- mininkayga waa la iska soo marmaraa miyaa waa hees la yaab leh waa fanaanka faarax siidow faarax
markii meel aan aado waxaan soo maqlaaye muslin iyo gaal ii intiis moola soo uumaya mininkaaga joogaane markii meel aan aado waxaan soo maqlaaye muslin iyo gaalkii intiis mowd la soo uumayaa mininkaaga joogaane ma aane mahayrahine ma jiraa warkaasi
maya maya akoo ma jire warkaas meel ku xoore mirka adeegehe ininkaaga mooganta mala soo maraaye
markii meel aan aado mininkeyga waa leeska soo maraamiyaaye
waa tahay miirka adeego a layidhi faarax siidow oo maseer la waashay waa tahay heestii maseer iyo fanaanka faarax siidow faarax ayaad dhegeystayaal dhage- dhegeysanayseen idaacaddeenni ayayna ugu dambeysay tan iyo galabta eh, afarta inta aan hawada dib isugu maqli doonno waa cabdulqaadir samakaab iyo anigoo ah nuur xasan iyo weliba bashiir abiikar cabdulaahi oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
minaamiininkeygi lisku soo mareene maradaan mahawaaye ima awistaane aniga ma ehe mideede minaamiininkeygi lisku soo mareene maradaan maxaa waaye ima awistaane aniga ma eheenideedi ma aane mahayrahine ma jiraa wakaane